يا فتونا فنطلبه وفاء نغلفه صفاء ويزداد بحسن إذا تم لقاء تعرفنا صحابا تالفنا اقترابا ترادسنا بود kanaalka wararka alkataayib ayaa baahiyey qaybta lixaad ee muuqaalada taxanaha ah ee mashruuca qaybinta sekada xoolaha ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix muuqaalkan oo soconaya qadar shan daqiiqo iyo sikima ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa sidii sanadkan sekada xoolaha loogu qeybiyey degmada rardhuure ee wilaaya islaamiga ee bakool filimkan ayaa waxaa kasoo muuqanaya xoole aada u fara badan oo maktabka diiwaanka sakawaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab siinayo masaakiinta fuqarada degmadan kuwaasi oo isugu jira geel iyo ari ugu horeyn waxaa muuqaalka lagu arkayaa mid ka mid ah ragga diiwaanka sakawaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo ka warbixiyey sakada halka ay ka qaybinayaan iyo inta qof la siiyey walaalayaal may baan roogne degmada rabdhuur walaayada islaamiga bakool may baan tan idinku bilaawda doonaa haddii ilaahay idimu mashruucii qeybinta sekada xoolaha nool oo ku faa'iidaysan doonaan dad muslimiin ah oo fuqara iyo masaakiin iskajaru oo tiradoona deeraasu boqol iyo konton qoys insha allahu tacaalaa barnaamijkaas yaa gudugala doona haddii ilaahay idimu haddana may baan ku gudubaanaya weerowkii magayaalkii dadkii linka tala galay marka qofkii ilaahay subxaana wa tacaala anta walaan ku alafi ilaahay subxaana wa tacaala angma hadnagoy insha allahu tacaala muslimiintana do-ayay iyo dadka xoolaan dhiibidano oo sadaqada dhiibidano sakada xoolaasholahugaadinan do-ayay qaar ka mid a dadkii nasiib ku yeeshay inay helaan ariga ayaa ka warbixiyey xoolihii lisii iyagoona u maadceliyay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dadkii la baxay xoolaha magaaga ifreeyinga midalla ehe deegaankan ku kooy buudanga la ehe geeka degmada harooga muslimiinta arday ee, ho- ee, inay hoola ka qiibiyaayan alxamdulilaahi geeka sedana firinga haysad amara luwaaha alxamdulilaahi eeda arday yaang mahasana magay maadayda maa miyaa dheera alxamdulilah degmada rab duure ka sugana rab duure ahaa mujaahidiinta har- harakata mujaahidiin ilaahay khayr badan sii geek walina siidaa sedenaa firin ayaa seedi hadduu ka horantii ka hor ma qaadan geekan inbilaaw e alxamdulilah geekan do-aa nima hadeeliyaan ilaahay ka mahadsan ilaahay ka barakaasin ilaahay ka mahadsan mujaahidiintan do-aani ilaahay garabta guursii gaaladan aalidigi wabilaahi towfiiq muuqaaladan ayaa ah kuwa taxan ah waxaana horey loo baahiyey ilaa shan muuqaal oo lagu soo bandhigayo mashruuca qaybinta sekada xoolaha oo laga sameeyey degmooyin deegaano kala duwan